madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa magaalada hargeysa ka dhagax dhigay xarun cusub oo uu yeelan doono bangiga dhexe ee somalilan munaasabadda dhagaxdhigga xaruntan cusub ee uu yeelan doono bangiga dhexe ee somalilan ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayey xubno ka mida golaha wasiirada madaxda bangiga saraakiil iyo martisharaf kala duwan madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa sharaxaya muhiimadda uu bangiga dhexe u leeyahay dhismaha cusub iyo sida uu shaqada baanku wax ugu tari doono horumarinta dalka waan idinka ducaynayaa baanka cusub eed dhega xirigisaan inaad dhisteen oo dadaalkaa gasheen aad iyo aad baan idinku homariynayaa waana loo baahnaa baan weyn oo casri ah oo meeshaa ciriga ku jirtaan uga soo baxdaa insha allaahu waydun bilaabi waana idin dhisi waxaanu noqon doonaa baankii ugu weynaa ee somalilan dhisato oo baananka hore dee qaar baa kontabayada dhisa intii aan jiraan caqli ahaaba isagoo dhisan baananka ibaan ku caqlaystay waa wada cidhiiri marka aad baan u faraxsanaya insha allah waana idinku ducaynaya waana mahadsantii dhismaha xarunta bangiga dhexe uu yeelan doono ayaa noqon doonto xarunta guud ee bangiga uu ku shaqayn doono